madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf axmed hagar ayaa kulan la qaatay waxgaradka bulshada deegaanka xarafoole ee gobolka hiiraan iyadoona kulanka ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle agaasimayaal iyo gudoomiyaha degmada jalalaqsi nuur maxamed abusuge kulanka ayaana diiradda lagu saaray sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha ka jira deegaanka xarfooley oo ay ugu horeeyaan sidii motor looga heli lahaa ceelbiyooda deegaanka dhismaha barakada lagu waraabiyo xoolaha iyo dhismaha qool loogu talagalay motorada madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf axmed hagar ayaana ballan qaaday in ka maamul ahaan ay bixin doonaan dhammaan baahiyaha motor ee ka jira deegaanka xarfoley madaxaan idiinnaho odayaalaan idiinnahay xabar idima dheeri maba idi qabataba dad islaamay qabataa ma jirto annaga barkadaanaan idiin samaynaynaa waxaan idiin sabceelkaasaan guri idiigu dhisaynaa aad digatiin matoor afar bustanhoo fiicanna waa idiin soo gadaynaa iyo bamkiisana waa idiin soo gadaynaa waxaad ceelashaan ceelkaan uga baahan tihiin oo ama berkada ama guriya ama matoora dowlad kale ka dooni maha dad kale ka raadi maha aniga isu tabgada diigada waxaan idiigu soo dhiiba wiilkaas waa taqaaniin cismaan muumin axmedaa la yidhaah asaan idiigu soo dhiiba guddoomiyaha degmada gudoomidooyadyaalla meeshaan meeshii dhagax ugu dhow yahan laga keena cidda idii qodi jirtaa idii qodi waxaasoo dhan waa laydinka bixina haddii ilaahay meeshaan waxaa la rabaa labada biloodoo soo socda haddii ilaahay la nabad yeelo oo ilaahay nabad lagu gaarsiiyo meeshaan wejigaan wejigaan hayn in dadkii u yimaada ugu yimaadaan wejigaan wejigaan hayn waxaan idiinka mahad celina geedahaasaad u dhaafatay geedaha waa laysku ganaaxaa layidhi qofkii gooya dowladnimadaas iyo dadnimadaas iyo xisaabtaas nadiifana waa idiinka mahad celinaya ceelkaanna waa baahidiisoo dhan haddii alla idmo waa idinka baahi tiray waxa ceelkaan baahidiisa waa idinka baahi tiray ilaahay idin guuleeyo nabadaan idigu ducaynaynaa ceelkaan jiracsadaas oo uu yaraa hadday cabto ilaaha ciddii qodiyo ciddii wax ku tartaa injirii xasanaad ka siinay ummadda ku noolna waa loo jeedaa meeshaan wixii ummaddii joogi jirta ay ku sugnaan jirtana ilaahayna waa ogyaha anunkuna ogna meeshaan ay saal tardixigta galmudana meeshaanoo la yidhaa dhisada faraqoryama ah aan geelaya ka aruudno oo xerow cawadi marsiinaan afxadsubii soo sii jir marna biyuu ceellaani loo ahayn marna waxay loo ahayn ceelbar mar haddaan kan waa loogu soo siyaad cid lagu dulminaayo cid lagu cadwaanmal cid ka mamnuucuna ma jirto cid kasta in cabtaan rabnaa kuwa kalaan meeshaan riigagahaan keenaynaa kugu joognaa dadka deegaankana waxa yaroo qufqufoo ka dhexeeya ilaahay haddoo u idmo wadahadalaan uga dhex saarayna waa isla degaysiin saad diris u tihiin ood isla cabtiin ceelasha ood deegaanka isla daaqdiin ood isla dhisatiin ood isla guurtiin oo isla degtiin sidaasaan rabnaa dagaal iyo yuqufyuquf iyo dhibaato wiilaa ku dhimanaa mahane wiil ku dhala maha dhulka ilaahayaa iska leh beertii nin leeyahana ninkii lahaayaa lahaa doono booskii nin leeyahana ninkii lahaa lahaa doono inta kale waa dhul ilaahay xoolaha inay daaqaana loogu talagalay dadkuna muggay isla degaan ayay horumar iyo barwaaqay iyo bashbash gaareen
deegaanka carfuley ayaa waxa ay dhibaato ba-aan kala kulmaan dhanka helista biyaha